فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqooniyo ogaal oo xiliyadan oo kale maalinta jimca aad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa sagaalka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo toddobada hijiriyada qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxaan ka naqaanaa waddamada la isku yidhaahdo bariga afrika waxaad ku dhegaysan doontaan xalqada afartan iyo labaad ee taxanaha fasiiru maxaan kala socnaa taariikhda hogaamiye shaamil basiif mujaahidkii shiishaaniga ahaa ee jebiyey qabweynadii ruushka warbixin ayaad dhegaysan doontaan kumuu ahaa saxaabiga muscab ibnu cumayr warbixin ku aadan taariikhdiisa ayaad dhegaysan doontaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت شتى ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت وهجاك qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah balse qodobka ugu horeeya ee barnaamijka waxa uu noqonayaa maxaan kala socnaa taariikhda hogaamiye shaamil basiif mujaahidkii shiishaaniga ahaa ee jebiyey qabweynadii ruushka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya walaalkeena muxsin xasan
ومضى الرجال إلى جوار الله في دار الخلود لم يرتضوا عيش الذلالة إنهم نعم الجنود قد qarni kaste oo dunida soo maray waxa ay dowladaha caalamku isku dayaayeen inay weeraro ku qaadaan dhulalka ay ku nool yihiin muslimiinta si ay muslimiinta oga dhigaan kuwa ay baabi'iyaan amaba ay gumaysi ku qabsadaan oo ay raacaan mabaadi'dooda balse taasi maysan dhicin waxa uu allaahna ummadda u soo saarayey hoggaamiyeyaal geesiyaal ah oo dusha u ritay sidii ay ummaddooda kaga difaacan lahaayeen cadowga horarka ku ah diintooda iyo dadnimadooda waxa ayna la galeen dagaallo xooggan oo ugu dambayn ay guusha ku raacday muslimiinta laguna jibiyey qabweynidii gaalada dhulka shiishaan waxa uu ka mid yahay dhulalka muslimiinta ee martigeliyey xamlada sahyu saliibiyadda ah ee lagu qaaday caalamka islaamka waxaana dalkaasi ku duulay mid ka mid ah dowladaha sheegta quwadaha adduunka oo ah dowladda ruushka hase yeeshee waxaa si adag ooga hortegay hogaamiye faaris ah oo ugu dambeyn ruushka ku qasbay inuu iskaga baxo dalkaasi waa hogaamiye shaamil baasiif mujaahidkii shiishaaniga ahaa ee jibiyey qabweynadii ruushka waxay geesinimadiisu gaartay buuraha shiishaan waxa uuna ahaa dagaalyahan dulmidiid ah oo sanka dhulka ugu diiday qabweynidii dowladda ruushka oo xilligaasi duulaan gardarro ah ku qaaday dhulka dulmidiidnimada ku caanbaxay ee shiishaan waxa uu ahaa geesi ay xirfaddiisa iyo howlgalladiisa nafurnimada ahba yaqaaneen cadowgiisa si kastoo ay ugu sifeeyeen inuu yahay nin argagixiso ah haddana waxa uu ka adkaaday oo ka hebaystay cadowgiisa isagoona ku tilmaamnaa hogaamiye rogaal celin badan cadowgiisa dhex jiira xeelado badanna ku degi jiray gaalada muddo koob iyo afartan sano ah shaamil waxaa noloshiisa hareeyey dhacdooyin la yaab leh marka la eego xilalkii kala duwanaa ee uu soo qabtay iyo howlgallada faraha badan ee uu isagu mas-uulka ka ahaa waa hogaamiye roogcaddaa ah oo ka carari jiray qabashada xilalka iyo manaasibta siyaasadeed kuwaasi oo ugu tegi jiray meel waliba oo uu aado sannadkii kun sagaal boqol lixdan iyo shantii miilaadiyada ayuu shaamil baasiif ku dhashay tuulada fideno ee ku caanbaxday halganka iyo nafhurka ee kaga qayb qaadatay iska caabintii ay sameynayeen shiishaaniyiinta waxaayna tuuladani ku taallaa koonfur bari ee dalka shiishaan hogaamiye shaamil waxa uu yaraantiisa ku soo qaatay tuuladaas isagoo markii dambena u boqolay dhanka ruushka halkaasi ayuuna horaantii sagaashamaadkii ka aflaxay macad lagu barto injineernimada waxa uuna iskuulkaasi ku biiray sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii intaasi kadib waxa uu hogaamiyahani ku biiray ciidankii suufiyadka si uu u helo khibradaha militari muddo kadibna waxa uu ku laabtay shiishaan kadib markii madaxweynihii xilligaasi maamulayey uu ku dhawaaqay inay ka xoroobeen oo ay ka madax bannaan yihiin gumaystihii shuuciga ahaa kadib burburkii midowgii suufiyat ee horaantii sagaashamaadkii sida aan horay u soo sheegnayba nolosha hogaamiyahan waxa ay ahayd mid ay ku dheehan tahay geesinimo iyo inuu wax badan ka xaqiijiyey arrimaha caskariga waxa uu shaamil baasiif ka qayb qaatay dagaalkii dhex maray azerbaijan iyo armeniya kaasi oo ka dhacay gobolka ay ilaa maanta ku muransan yihiin azerbaijan iyo armeniya waxa uu hogaamiye ka noqday guutooyinkii ka garab dagaalamayey waxaana markii dambe loo dhiibay inuu noqdo hogaamiyaha ciidamada gaarka ah isagoona kaalin wax ku ool ah ka qaatay sidii abakhziya looga xoreyn lahaa gumaysiga ay ku haysatay dowladda georgiya isla xilligaas intii lagu guda jiray dagaalka ka dhanka ah georgiya ayuu shaamil baasiif guursaday xaaskiisii ugu horreysay ee ka soo jeeda dhulka muslimiinta ay leeyihiin ee abakhziya waxa ayna u dhashay hal wiil iyo afar gabdhood iyadoo ay xaalad cakiran ka jirto dalka shiishaan ka hor inta aanan dalkan looga dhawaaqin madax bannaanida ayuu baasiif muddo laba bilood ah ku sugnaa dalka afghanistan isagoo la noolaaday xaaladdii ay ku sugnaayeen mujaahidiintii afghaan oo sannadkaasi wajahayay duulaan adag waxa uu dalka afghanistan wajahayay duulaan la mid ah kan shiishaan oo uu markaasi waxyar un ka hor ka soo tegay hogaamiyahan kadib markii hogaamiyihii shiishaan ee xilligaasi uu ku dhawaaqay inuu ka madax bannaan yahay ruushka waxaana isla sannadkaasi loo dhiibay inuu hogaamiyo jabhaddii ugu horreysay ee shiishaaniyiinta taasi oo ruushka la gashay dagaal ay wacdaro adag ku muujiyeen dadka u dhashay dalka shiishaan markii ay diyaaradaha ruushku bilaabeen inay duqaymo ku burburiyaan magaalada garozni oo ahayd caasimadda shiishaaniyiinta ayuu shaamil baasiif bilaabay inuu go'doomin ku soo rogo magaalada isagoo qorsheeyey inuu howlgallo afduub ah ka geysto qaar ka mid ah magaalooyinka ku yaala ruushka xilligaasi ayaana ku beegneed bishii juun ee sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii miilaadiyada howlgalladaasi caanka baxay ee guulaystay waxa ay ahaayeen kuwa indhaha caalamka ku soo jeediyey gumaysigii ruushka ee shiishaan iyo xasuuqyadii foosha xumaa ee ay ku kicisay xukuumadda moscow iyadoo uuna hadaf ka ahaa in ruushka lagu qasbo joojinta duqaymaha uu ku hayay magaalada garozni taasi beddelkeedna loo sii daaya maxaabiista laga haysto waxayna tani qayb ka ahayd tallaabooyinkii ay hogaamiyahan cadowgiisa ugu shaabadeeyeen waxa ay ugu yeeraan argagixisada waxaa hogaamiyahan loo doortay inuu noqdo taliyaha guud ee ciidamada shiishaan bishii abriil ee sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii waxa uuna agaasimay duulaankii ballaarnaa ee lagu qaaday ciidanka gumaystaha ruushka ee caasimadda tallaabadani ayaana soo dedejisay inuu soo dhammaado duulaanka ruushka howlgalkaasi ayaana ruushka ku qasbay inuu aqbalo dalabaadkii dagaalyahanadii jejniya iyo inuu si buuxda oga insixaabo dhulka ay muslimiinta leeyihiin ee shiishaan waxa uu hogaamiyahan intaasi kadib noqday madaxa gole shuure oo islaami ah kaasi oo la aasaasay kowdii bishii agost ee sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii kow iyo toban maalmood kadib markii uu xilkaasi qabtayna ruushka ayaa weerar ku qaaday mandiqad ku taala taakhistaan taasi oo shaamil iyo hogaamiyihii shahiiday ee khataabba ku qasabtay inay ciidan u diraan halkaasi si ay ugu gurmadaan muslimiintaasi lagu duulay bishii sebteembar ee isla sannadkaasi ayuuna dib ugu soo laabtay shiishaan kadib markii uu ruushka mar labaad ku soo duulay dalkaas waxa uuna xilligaasi guursaday xaaskiisa labaad oo ka soo jeeda shiishaan taasi oo shaamil u dhashay hal gabar hogaamiyahan ayaa sheegtay dilka madaxweynaha shiishaan ee gacansaar kala lahaa ruushka kaasi oo lagu magacaabi jiray axmed khatiiruuf dilkaasi oo dhacay afar sano kadib markii lagu eedeeyey inuu howlgalka afduubka ahi ka geystay ruushka taasi oo sababtay geerida dad badan oo raashiyaan ah kuwaasi oo ay dishay xukuumadda moscow kadib markii ay isku dayday in ay xoog ku soo furato madaxweynaha dowladda ruushka faladimir putin ayaa afar iyo tobankii bishii jumaadul aakhira ee sannadkii kun afar boqol toddobiyo labaatankii hijiriyada kuna beegneyd tobankii julaay sannadkii labada kun iyo lixda ku dhawaaqay dilka hogaamiye shaamil baasiyif kaasi oo ku shahiiday howlgal ay xilli habeen ah fuliyeen ciidamada gaarka ah ee ruushka waxaana halkaasi ku soo dhammaaday masiiro dheer oo ay ku lamaanaayeen jihaad iyo nafuurnimo uu samaynayay hogaamiyahan geesiga ah فوقهم بدمائنا حتى نسود إنه شهم أشم قادم نحو الحدود زاحف ينوي على تحريرها حتى تعود فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka aqoon iyo ogaal wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan maxaan ka naqaanaa waddamada la isku yidhaahdo bariga afrika waxaad ku dhegaysanaysaan xalqada afartan iyo labaad ee taxnaha fasiru oo ah tan ugu dambeysa ee taxnahan waxaana soo jeedinaya mahad cubeyd الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا
bariga afrika waa mandiqad juqraafiyadeed oo dhacda qaybta bari ee qaaradda afrika waxaana dhaca mandiqadan dowlado kala duwan marka laga hadlayo xagga juqraafiyadda taariikhda dhaqanka iyo diinta intaba laga soo bilaabo badda cas ilaa khaliijka cadan oo dhanka bari ah ilaa laga soo gaaro badweynta hindiya oo koonfur bari ah ayay dhacaan dalalka qaybta ka ah mandiqadda bariga afrika dhulkan ayuu allaah ugu deeqay nimcooyin ay kala gaar yihiin dunida inteeda kale waana mandiqad mar keliya kulansataa buuro dhaadheer dhul siman mid saxaro ah iyo xeebo dhaadheer oo aan intooda badan sidii la rabay looga faa'iidaysan dalalka dhaca mandiqadda bariga afrika waxay kale yihiin soomaaliya itoobiya kenya yugandha jabuuti oo asal ahaan laga jaray soomaaliya eritreya tanzaniya burundi ruwanda koonfurta suudaan oo asal ahaan laga jaray suudaan iyo jasiiradda madagaskar oo mararka qaar loo raaciyo asbaabo juqraafi iyo mid siyaasadeed labadaba mandiqadda geeska afrika ayaa ka dhambalanta bariga afrika waxaana loogu yeeraa dalalka ku dhirirsan dhulka qallalan ee dhaca galbeedka badda cas iyo khaliijka cadan ee sawir ahaan u eg geeska xoolaha waxaana dalalka dhaca ay yihiin soomaaliya itoobiya eritreya iyo jabuuti oo asal ahaan laga jaray soomaaliya haddii aan isku dayno inaan si kooban u tacriifino dalalka ugu caansan ee dhaca mandiqadda bariga afrika etoobiya ayaa ka mid ah dalalka ugu ballaaran ee dhaca mandiqadan magaalo madaxdeeduna waa adis ababa oo loola jeedo ubaxa cusub tirada dadka etoobiya ku nool waxaa lagu qiyaasaa boqol labaatan iyo lix malyan oo ruux halka masaaxo ahaana dalku uu ku fadhiyo hal dhibic toban malyan oo kilomitir oo iskuweer ah waxaana xusid mudan in itoobiya ay tirsato dadka soomaaliyeed ee ay gumaysiga ku haysato islamarkaana dega dhulka soomaali galbeed aqlabiyadda guud ee dadka itoobiya waa dad muslimiin ah hase ahaatee talada dalka waxay gacanta ugu jirtaa nasaarada orthodokiska qowmiyadaha ugu caansan ee itoobiya waxaa ka mid ah amxaarada tigreega iyo oromada luuqadda amxaarada ayaana ah luuqadda rasmiga ah ee dalka itoobiya waxay xuduud la wadaagtaa soomaaliya eritreya iyo suudaan wakhti xaadirkanna waxay wadaa dadaallo ballaaran oo ay ku doonayso inay ku boobto xeebaha soomaaliya maadaama itoobiya aanay haysan waxbad ah eritreya isaguna waa dal ka mid ah waddamada dhaca bariga afrika waxayna dalkan magaalo madaxdiisu tahay asmara tan iyo markii uu ka go'ay itoobiyana waxaa gacanta ku haya hogaamiyaha keligiitaliska ah ee afawarkii masaaxo ahaan dalku waxa uu ku fadhiyaa boqol toddobiyo toban kilomitir oo iskuweer ah dadka ku noolna waxaa lagu qiyaasaa saddex dhibic toddoba milyan mana jirto luuqad rasmi ah oo uu dalku leeyahay waxaana looga hadlaa luuqado kala duwan oo ay ka mid yihiin carabi ingilish iyo lahjado maxalli ah si guud dalkan waxa uu ka mid yahay dalalka muslimiinta laakiin xilligan waxay taladu gacanta ugu jirtaa nasaarada waxaana waddanka ku nool aqaliyaad nasaaro ah oo kala haysta madaahibta kala duwan ee nasaarada sida orthodox katolog iyo burustaataha kenya ayaa isaguna ka mid ah kuwa dhaca mandiqadda bariga afrika magaalo madaxda dalku waa nairobi waxaana tirakoobka dadka kenyaanka ah lagu sheegaa konton iyo toddoba malyan halka masaaxo ahaanna uu ku fadhiyo shan boqol siddeetan iyo kow kun saddex boqol iyo sagaal kilomitir oo iskuweer ah waxaana dabcan dad iyo dhulba ku jira soomaalida ay kenya gumaysato ee ku nool dhulka n f d iyo muslimiinta dega xeebaha kenya si guud hoggaanka dalka iyo aqlabiyadda dadkuba waxay tirakoobyada rasmiga ah oo aan xaqiiqadooda la isku halayn karin sheegayaan inay nasaaro yihiin laakiin muslimiinta ayaan tiro ahaan yarayn inkastoo aanay saamayn ku lahayn dalka dhibaatooyin kala duwanna wajahayaan luuqadaha ingiriiska iyo sawaaxiliga ayaana dalka kenya looga hadlaa tanzaniya isaguna waa mid ka mid ah dalalka dhaca mandiqadda bariga afrika waxayna waddankan magaalo madaxdiisu tahay dodooma halka magaalada ugu caansan ahna xarunta ganacsiga ee dalka ay tahay magaalada daarusalaam masaaxo ahaan wuxuu ku fadhiyaa dalka tanzaniya sagaal boqol afartan iyo toddoba kun saddex boqol iyo saddex kilomitir oo iskuweer ah tirada dadka ku noolna waxaa lagu qiyaasaa lixdan iyo toddoba malyan oo qof inkastoo la tilmaamo in aqlabiyadda dadka tanzaniyaanka ah ay nasaaro yihiin haddana waxaa jirta dood xooggan oo taas cagsigeeda tilmaamaysa muslimiinta ayaana ku xoogan jasiiradda sinjibaar iyo xeebaha bari ee dalka dalkan waxaa ku taalla buurta ugu dheer afrika ee kilimanjaro iyadoo sidoo kale ay ku taallo buxayrada ama harada caanka ah ee victoriya yuganda ayaa isaguna ka mid ah kuwa dhaca mandiqadda bariga afrika magaalo madaxdiisuna waa kambala masaaxo ahaan wuxuu dalku ku fadhiyaa laba boqol afartan iyo kow kun soddon iyo siddeed kilomitiro iskuweer ah dadka ku noolna waxaa lagu qiyaasaa afartan iyo siddeed malyan oo ruux waxaana dalka looga hadlaa luuqadaha ingiriiska iyo sawaaxiliga aqlabiyadda waddankana waxaa dega nasaaro muslimiinta ku nool ayaana wajahaya xaalado adag oo ka haysta dhanka nolosha iyo ku dhaqanka diinta islaamka soomaaliya ayaa isaguna ka mid ah dalalka dhaca mandiqadda bariga afrika si gaar ahna geeska afrika magaalo madaxda dalku waa muqdisho waxaana dadka ku nool lagu qiyaasaa labaatan milyan oo ruux inkastoo aanay ahayn tirakoob rasmi ah dhinaca kalena aan lahayn tirakoob rasmi ah masaaxo ahaanna wuxuu ku fadhiyaa lix boqol soddon iyo toddoba kun lix boqol konton iyo toddoba kilomitir oo iskuweer ah wuxuu allaah dalkan ku maneystay nimcooyin badan dadkiisu waa muslimiin wuxuu leeyahay xeebaha ugu dheer ee qaaradda afrika nimcooyinka diineed iyo kuwa adduunyo ee uu haysto ayaana dalkan ka dhigay mid martigeliya duulaanno isxigxiga oo lagu doonayo in dadka soomaaliyeed lagu gaalaysiiyo khayraadkiisana la bobo
ثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات فتنت ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay kumuu ahaa saxaabiga muscab ibnu cumayr waa saxaabi ka mid a saabiqiintii ku soo hormaray islaamka islamarkaana garab istaagay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu u hijrooday dhulka xabashida kadibna almadiina isagoona noqday safiirkii ugu horreeyey ee islaamka haddaba kumuu ahaa saxaabigaas jaliilka ah كان مصعب يا رفاقي هو زينة الشباب يذكر الله ويتلو كل آيات الكتاب كان مصعب يا رفاقي هو زينة الشباب muscab binu cumayr binu haashim binu cabdimanaaf alqurayshi wuxuu qiyaastii soddon iyo toddoba sano ama soddon iyo siddeed sano ka hor hijiradii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalama ku dhashay magaalada maka almukarama wuxuu ku soo barbaaray nolol raaxo leh laba waalid oo dhaqaale allah ugu nimceeyey ayaana dhalay dhallinyarada asaagiisana wuxuu uga socnaa labiska badan quruxda iyo dhaqaalaha markii ay maka martigelisay risaaladii towxiidka uu allah u soo dhiibay nebigii haashimiga ahaa sala allahu calayhi wasalam wuxuu muscab binu cumeer radiallaahu canhu ka mid noqday dhallinyaradii ugu horreeyey ee soo gala diinta islaamka si qarsoodiyahan ugu kulmi jiray gurigii amniga alarqam binu larqam radiallaahu canhu wuxuu ehelkiisa ka qariyey islaamnimadiisa goor dambe ayaa se la arkay isagoo dukanaya kadibna wuxuu ehelkiisa kala kulmay dhibaato aan kala joogsi lahayn iyo tacdiib daran oo danta laga lahaa ay ahayd in islaamnimada looga celiyo hase ahaatee wuu sabray tusaalena wuxuu u noqday muuminka saabirka ah ee ixtisaabsanaya الحرص يدعو بدعاء مستجاب رب هب لي منك فضلا رب وامنحني الثواب رب هب لي منك فضلا markii uu ka soo noqday dhulka xabashida oo uu hijro u aaday wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam u doortay musa binu cumeyr inuu aado magaalada almadiina si uu diinta islaamka u baro ansaartii markaas qaadatay towxiidka sidaasi ayuunu ku noqday safiirkii ugu horreeyey ee islaamka howsha erganimada ee loo soo diray muscab wuxuu sidii ugu wanaagsaneed ugu matelay rasuulka sala allahu calayhi wasalam habdhaqankiisa wanaagsan iyo isluubkiisa soo jiidashada leh ayaana horseeday in khalqi badan oo reer madiine ah soo galaan diinta islaamka mid ka mid a qisaadka ka tarjumaya deganaanta muscab iyo inuu ahaa daaci xikmad badan waa in maalin maalmaha ka mid ah isagoo dhallinyaro reer madiine ah baraya diinta islaamka u yimid usayd bin xudeer oo ahaa ugaaskii reer bani cabdilah shalow reer ows ahaa isagoo caraysan ayuu usayd wuxuu ku amray muscab bin cumeyr inuu joojiyo qorshaha uu diinta kaga saarayo wax magaratadooda sida uu warku u dhigay hase ahaatee muscab ayaa si deganaan leh wuxuu ugu yidhi bal ka waran haddii aad wax yarna la fadhiisato kadibna dhegaysato waxa aan sheegayno haddii aad ku qanacdana waad qaadanaysaa jawaabtan deggan cadaaladda iyo insaafka ka muuqato ayaa useed oo ahaa ugaas garqabato ku qasabtay inuu majliska diinta lagu baranayay fadhiisto daqiiqado kadibna wuxuu fadhigii ku soo dhammaaday inuu ku dhawaaqay shahaadateenka soona gelay safka muslimiinta
ويقول أيها الناس تعالوا للسعادة والقبول واعبدوا الله تفوزوا بسلامة الوصول أيها الناس تعالوا للسعادة والقبول واعبدوا الله تفوزوا بسلامة dadaaladii muscab bin cumeyr radiallaahu canhu ayaa u gogol xaaray in madiino noqoto daartii hijrada markii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadu yimaadeenna wuxuu muscab sii labalaabay dadaaladiisa isagoona dacwadiisa ku daray jihaadka gacanta dagaalkii beder oo ay muslimiintu kusoo hoyeen guulo waaweyn wuxuu muscab bin cumeyr radiallaahu canhu ahaa ninka sida raayada muhaajiriinta maalinkaasna wacdaro adag ayuu dhigay sida ay tilmaamayaan kutubta siyarka iyo maqaasida ka faaloota
قوم إذا حاربوا ضربوا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا أعفة qhaswadii uxud oo ay ahayd maalin adag wuxuu musab ka mid ahaa saxaabadii xaadiray dhacdadaas isagoona allah ku sharfay inuu ka mid noqdo raggii dhiigooda ka horgudbay suubanaha sala allahu calayhi wasalam oo ay ka difaaceen gaaladii qureysheed dhaawacyo daran oo kasoo gaaray difaacii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayuu ugu dambeyn u shahiiday saxaabiga muscab bin cumeyr radiallaahu canhu wuxuuna ka mid noqday kolonyadii shuhadada uxud ee toddobaatanka saxaabi ahaa sidaasi ayaana ku soo dhammaatay noloshii muscab bin cumeer binu haashim bin cabdimanaaf al qurayshi oo isugu jirtay sabir hijro iyo jihaad allahna wuxuu ku sharfay inuu ka mid noqdo saxaabadii uu rasuulku ka markhaati kacayay inay ka dhaweeyeen ballantii ay la galeen allaha casa wajalla مصعب العزمات يا أسد الشرى شيدت صرحا للجهاد متينا وحفظت عهدا لم نراك مبدلا لم تأل جهدا تبتغي التمكينا يا فارس الأمجاد رحة مودعا فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت واخذ بالجد فيه inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgelayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
فلا تأمن سؤال الله عنهم بتوبيخ علمت فهل عملت صنع العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست